maamulka galmudug ayaa kayd biyood ka hirgeliyey qaar ka mid ah deegaanada gobolka mudug wafdiga kormeerka ku tegay mashaariicahaasi ayaa waxaa horkacayay guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee dhanka samafalka deegaanadaasi uu booqday guddoomiyuhu ayaa waxaa warbixin uu ka dhageystay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanadaasi oo warbaahinta la hadlay meel shaqadaani inta la qabta aad bay u wanaagsantaha wax dhibay kama jiraan baagga dadka deegaanka waa ku qancay haanta waa ku qancay waastooyinka waa ku qancay in allaale intii la qabto dadka deegaanka waa ku qancay aad bayna u soo dhoweeyeen aad bayna dalka wax u taraysaa iyo meesha meeshaan meelo badan baa hoos taga aan wax biyaa lahayn ceelkaana biyo waxa u ahaa matoor xaraari ka batay oo macaa wejiga marka la warsado buurar ka soo baxaan dadka baa biyo u ahaa halka kan markii la arkay marka aad baa lagu qancay in aad looga faa'iidaysto mashruuc hadda ka hor noola fuliyo deerkudhac meel la yidhahdo ah biyaheedii waxaa caba budbud ceeldibir ceelka la yidhaahdo afbarwaaqo ceelka la yidhahdo jimaale aad bay mataqaana uga faa'iidaysan saddex meelood meesheedna ma dhammaa meeshaan tanoo marka biyo galaan waxaan u malaynaynaa inay xataa ilaa kaalkacda ka faa'iidaysato ilaa meeshaan oo kale weli lama waxayna meeshaan oo kale marka raggii wixeeyey ragga ka soo shaqeeyey hay-addu noo keentay aad bay u mahadsan yihiin meesha tan ka soo shaqaysay ama dowlad ha ahaato ama hay-a ha ahaato ama haddii shaqaale ama kamberi ha ahaado oo ka soo shaqaysana waa u mahad celinaynaa iyagana boqolkii boqol baan u mahad celinaynaa haddaan deegaanka xogoodnahay waxaa weeye sida shaqada loo qabtay ama ay hadda ay u socoto aadaan ugu faraxsannahay oo haddii ilahay kuuna yahay biyaha iyo kaydkan loogu dadaalay waan u mahad celinaynaa waana ku gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee dhanka samafalka doctor adal sheekh yuusuf ayaa isna dhankiisa ka hadlay dadaalada ay ugu jirto galmudug horumarinta adeegyada bulshada mashruucan runtii wuxuu ka mid yahay mashruucyada loogu talagalay waxaa layihahda dadka xoolo dhaqatada ah oo la rabo in dadka ay xoolo dhaqatadu ay ka faa'iidaystaan oo biyuhu muddo dheer ugu kaydsamaan si xooluhu ay cunnadii iyo biyihii isku helaan meelaha qaarna aan rabno mashruucan laftigiisa maadaama mashruuc ballaaran uu yahay in xoolo dhaqato beeraley laga dhigo beero xataa laga sameeyo meesha u dhow maadaama biyo badan uu qabanhayo mar labaad iyo mar saddex waxaan mahad celinaynaa kambaniga dhisay hawshaan iyo african development ban iyo igad iyo dowladda galmudug oo runtii mas-uuliyad gaara iska saartay intaa ka gadaal waxaan rabnaa inaan raahno xaqiijinno maanta goobjoog inaan ka nahay in kambaniga